أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي أنزلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba-iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo saraakiil iyo askar ka tirsanaa kufaarta ayaa lagu dilay halka lagu burburiyey gaadiid gaashaaman kadib camaliyad istishaadi ah oo ka dhacday duleedka degmada afgooye dagaalka u dhexeeya dowladaha iiraan iyo maamulka gumaystaha yahuudda ayaa galay maalintii shanaad iyadoo dhinacyada ay isdhaafsanayaan duqaymo aad u xoogan maleeshiyada faano ayaa shaacisay inay soo rideen diyaarad militari oo ay saarnaayeen saraakiil sarsareh oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ardayda madarasada sumaya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud
جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan saraakiil iyo askar ka tirsanaa ciidanka kufaarta ayaa lagu dilay halka lagu burburiyey gaadiid gaashaaman kadib camaliyad istishaadi ah oo ka dhacday duleedka degmada afgooye faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqadaya bashiir muxiidiin abu ayman camaliyadii istishaadiga ahayd ee shalay ka dhacda duleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose ee lala egtay kolonyo ay la socdeen ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa laga helayaa faahfaahin ku aadan khasaaraha cadowga gaaray camaliyadaasi waxaa lagu dilay afar iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidamada kufaarta uganda oo uu ku jiray sarkaal halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale oo ugandhes ah waxaa sidoo kale camaliyadaasi ku dhintay lix askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda rajada soomaaliya oo kolonyada qayb ka ahaa sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan mujaahidiinta sidoo kale camaliyadaas waxaa ku gubtay dhowr gaadiid oo ciidamada kufaarta ay lahaayeen kuwaas oo kale ah kow gaari taangi ah labo gaari tow ah saddex iyo gaari taangi xambaaro ah waxaana sidoo kale ay waxyeelo gaartay gaari kale oo taangi ah oo ciidanka uganda ay wateen waana khasaarihii ugu badnaa ciidamada kufaarta afrikaanta soo gaara tan iyo intii maalmahan dhadhaqaaqada ay ka bilaabeen deegaanada dhaca duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxaana jiray weeraro kala duwan oo nawaaxiga degmada afgooye maalmahan lagula beegsanayay ciidamada kufaarta afrikaanta oo ay la socdaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya dhanka xadbeenaadka ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen koronyo saliibiyiinta kenya oo kasoo baxay buurta koomoole sahayna u doontay magaalada kiyunga ee gobolka laamu waxaana qaraxa lagula beegsaday agaarka buurta jaajaale oo u dhow xadbeenaadka qaraxa ayaa haleelay gaari kooyal ah oo qoridha shiika uu saarnaa goobta ayuuna ku basbeelay sidoo kale waxaa baktiyey darowalkii gaariga waday khasaaraha nafeed intaas ayuuna kasii badan yahay sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada mujaahidiinta saacadihii lasoo dhaafay dhanka hiiraan weeraro ka dhacay duleedka degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa lagu bartilmaameysaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya howlgalkan ciidamada mujaahidiintu waxay si gaar uga fuliyeen duleedka deegaanka tardo ee wilaayada hiiraan waxaana lagu dilay afar askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawaca shan kale kadib markii mujaahidiintu ay beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxay sii laba jibaareen weerarada kala duwan ee lagu bartilmaameysanayo cadowga allah aad baad u mahadsantahay bashiir dagaalka u dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka gumaystaha yahuudda ayaa galay maalinkii shanaad iyadoo dhinacyada ay isdhaafsanayaan duqaymo aad u xoogan ilyaas cabdulaahi ayaa inoo eegaya warbixintaasi dagaalka u dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka gumaystaha yahuudda ayaa galay maalinkiisii shanaad oo xiriir ah iyadoo dhinacyadu ay weli isdhaafsanayaan duqaymo aad u xoogan haddii aan ku hormarna ciidanka yuhuudda dhankiisa ayaa sii wada weerarada uu ka geysanayay magaalada caasimadda ah ee tixraan waxaa la beegsaday saacadihii lasoo dhaafay xarumo kala duwan oo ay leeyihiin wasaaradaha iyo talisyada ciidanka iiraan dhankiisa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay ugu baaqay in shacabka tehraan ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan magaaladaas iyadoona la arkayey in kumanaan iiraaniyiin ah ay isaga barakacayeen halkaas saacadihii ugu horreysay dhankeeda dowladda iiraan ayaa maanta barqinimadii weerar xoogan ku qaaday magaalada caasimada ah ee talaabiib jugta qaraxyo dhowr ah ayaana laga maqlay magaaladaas waxay xoguhu sheegayaan in iiraan ay adeegsatay ilaa siddeed gantaal oo mid weliba geystay burbur xoogan waxaana uu ku saameyn badnaa mid ka mid ah gantaaladaas oo ku dhacay dhismo ka kooban ilaa siddeed biyaano kooxaha gurmadka deg dega ee yuhuudda ayaa sheegay in ay dhaawacmeen ilaa shan qof iyadoo gantaalada ay haleeleen ilaa siddeed goobood waxaana la aaminsan yahay in yuhuudda ilaa boqolkiiba sagaashan ay qarinayaan xaddiga khasaare weerar weliba oo ay kala kulanta dhanka iiraan dhinaca kale bayaan goordhoweyd ka soo baxay taliska ciidanka iiraan ayaa lagu sheegay in howlgalladooda maanta ay ku beegsadeen xarunta sirdoonka yuhuudda ee muusaad iyo sidoo kale taliska guud ee ciidanka sahaynada gunaanidkii xukuumadda washington ayaa isku dayeysay in cadaadis xoogan ay saarta dhinaca tehraan donald trump ayaana berihiisa kala duwan ee internetka si aanan kala joogsi lahayn ugu daabacaya qoraallo isugu jira hanjabaad iyo codsiyo ku aadan in iiraan ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku timaada miiska wadahadalka isagoo saacadihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka kanada kana qaybgalayay shir ay yeelanayeen ururka dhaqaalaha ee ay reer yurub hoggaanka u hayaan ee g sban ayuuna madaxa aqalka cad sheegay in muddo aanan fogeen ay iiraan mari doonto laba wadda oo keliya waa midda koowaadee ayuu yidhi in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku timaada miiska wadahadalka ama in ay dhankeenna ka wajahda cawaaqib aanan la mahadin wixii intan ka baxsan ee xiisadan ka soo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeenna iyo barnaamijteenna xiga insha allah mahadsanid ilyaas maleeshiyada faano ayaa shaacisay inay soo riday diyaarad milatari oo ay saarnaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo eegaya warbixintaasi kooxaha mucaaradka ee ka howlgala gudaha dalka itoobiya ayaa lagu soo waramayaa inay soo rideen diyaarad milatari oo nooceedu yahay kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helikobterka oo ay lahaayeen ciidanka xabashida itoobiya sida ay wararku tibaaxayaan diyaaradan ayaa axaddii lasoo dhacfay ku soo dhacday deegaan dhaca gobolka amxaarada kadib markii ay toogteen maleeshiyaadka faano sida ay sheegeen ilo wareedyo ay soo xigatay mid ka mid ah warbaahinada maxalliga ee gudaha itoobiya diyaaradan oo kusoo dhacday duleedka magaalada gonder ayaa la sheegayaa in safarkeedu uu ku wajahnaa magaalo ku taalla dhinaca waqooyi ee harada tana ilo deegaanka ah ayaa warbaahinta u sheegay inay maqleen qarax aad u xoogan waxaana wararku sheegayaan in diyaaraddu ay sideed saraakiil ka tirsan dowladda xabashida itoobiya inkastoo magacyadooda aan lasoo bandhigin mas-uuliyiin ka tirsan ismaamulka amxarada ee dabadhilafka u ah abiy axmed ayaa xaqiijiyay dhacdadaasi inkastoo ay tilmaameen inuu ahaa shil si fudud ku dhacay oo sababay mid ka mid ah baalasha diyaaradda oo ku dhacay geed ilaa haatan khasaaraha dhacdadan si madax bannaan looma xaqiijin karo iyada oo dhinaca dowladda siliibiyadda itoobiya aanay ilaa hadda faahfaahin dheeraada ka bixin heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay burburka diyaaraddaasi mahadsanid caliyare ugu dambeyntii ardayda madarasada sumeyah ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
madrasatu sumaya bintu khayaad waxay ku taallaa deegaanka garboweyn wuxuuna hoos tagaa degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galguduud madrasada sumaya waxaa deegaankaasi ka hirgeliyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galguduud muddo hadda laga joogo siddeed bilood haweenka muslimaadka ee wax ka barata madrasada waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyadeed aad u wanaagsan kaas oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ka barteen tan iyo intii ay ku guda jireen waxbarashadooda macallinka madrasada sumaya bintu khayaab wuxuu inooga warbixinayaa marxaladaha kala duwan ee ardada madrasada sumaya halkan aan joogno waa markaskii sumaya bintu khayaab radiallahu canha madrasada xilligii la asaasay iyo dadka marxalada ay kala marayaan madrasada waxaa la aasaasay shan iyo labaatankii bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya dadka saddex qaybood ayay mataqaanaa ay u kala yaaliin qayb oo waxaa weeyaan ugu sarreyso oo nudqiga iyo laga saxay tasiixa iyo qayb kaleeto maxwil umiya oo maxwil umigii ka baxay iyo qayb hadda maxwil umi ku jirto saddexdaas qaybood waayin marka insha allahu tacaala allah subxana wa tacaala ayaa nicmooyin fara badan na siiyey ardada madarasada waxay soo bandhigeen bandhig cilmideed heerkiisa sareeya أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام النون ساكنة وتوين أربعة أحكام الإظهار والإقفاء والإدغام والإقلاب ما تعريف الإظهار لغة واصطلاحا الإظهار لغة البيان والوضوح واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرج من غير قنة وما حروف الحلق وما هي حروف الحق ستة الهمسة والهاء والعين والحاء والقين والخاء بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لماذا خلقنا الله تعالى لماذا محابه خلقنا الله ألا نوأبر تعالى سريي لتوحيدي توحيدك سيو نوأبر الله يو عبادة عبادي سوحته وكلجيس لما محابه عرفت الله ألا هو قرتي بآياتي آياتي سيام الله فكرت يو مخلوقاتي مخلوقاتي كيسا كالليل هبينك يا كمد يا والنهار مالنت يا والشمس قرحة يا والقمر الضيحة يا كمد ما عدم واجب واجب أوين علينا دشينا الله وصاري توحيد الله إله توحيدكيس وهي تعالى سرية ما محيبة عدم أول الدم بدم دم قاسو عند الله ألا- الشرك بالله شرك الله لو شريك له وهي تعالى سرية كم مراتب الدين بدينت مراتب تيده وما هي محيس كريم مراتب دي انت مراتب تيده ثلاث وسدح هي الإسلام والسلام والإيمان وإيمان والإحسان سما ما هو الإسلام إسلام حال هل هل سليبتان وإلا إلا لسكودي بالتوحيد توحيد لو سودي بي ولين قاد أو كان سنة شو لا لا لو كان سنة بالطاعة إذا لو كان سنة يا والبراءة إن البر لغا نقضى من الشرك شركة يا أهل إيركي بسم الله ما عمود الدين دين دبدحات كذا ومحاي عمود الدين الصلاة ودبدحات كذا والصلاة ما جزاء من قف أمر بنت سوى محاي أضاع الله ألا أضيعي ورسوله رسول كيسا دخول الجنة جنة يوغليا ما جزاء من قف أمر بنت سوى محاي جحد ديدي وعصى الله ألا نكو عاسيي ورسوله رسول كيسا دخول النار نار يوغليا ما هو الإيمان إيمان كوا محاي الاعتقاد وإن لقى آمنه بالقلب قلبك لقى آمنه والقول لوغا دواغو باللسان عربك والعمل إن لقى لقى عمل فال بالجوارح حبنا بما يزيد الإيمان وبما ينقص إيمانكم عكسي هذا محوس كنصقاما يزيد بداعة داعة إله يوكسي هذا وينقص بالمعصية معصية وكنصقاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ميم ميم الله الله الله لغري لام لو رابي الله الله لام قديدي فيها لوس ديدي الرحمن الأل لغري لام لو رابي الرحمن رح القديد حلو رابي ماني مامي القديد نينو لوس ديدي الرحيم الله الكريم لو ربي الرحيم را را الكريم حيم حي حلص دي لو ربي
gabdhaha muslimaadka deegaanka waxay si weyn uga faa'iidaysanayaan waxbarashada ka socota deegaanka garboweyn ee wilaayada islaamiga ee galguduud aad baad u mahadsantahay cabdiraxiin guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu